waxaa maanta halkan iskugu kaankeenay murugo aan la murugaysannahay wiilkaannaga qaab aan laogaan aan la ogeyn lagu afduubay ilaa maanta waxaan u malaynayaa habeenkii jimcada bay ahayd habeen jimcabaa isagoo tagsi saaran gaarigii lagala degey maalinta shanaad aa lagu jiraa oo wax war aan laga haynin meel uu ku sugan yahay hal uu joogo aan war laga haynin waxaannu ku tuhunsannahay dowladda kenya inay arrintaas iida ay lug ku leedahay maxaa yeelay soomaali waxay tidhi shay ma aragtay tuuggii kaa xaday uu kula raadinayo lama arko weligeedba nin marka ayaga naftooda ay maaragtay meel ku hayaan qaab lagu soo bixin doono ama si lagu arkayo la garan mahayo maxaa yeele wix lagu dacwoonayan waa ayaga wixii wax haayeen waa ayaga wax qariyey marka annaga waxaan leenahay dowladda annaga saan u naanay shacab waxaan leenahay dowladda annaga waan inka korraynaa maxaa yeelay annaga ayaa shaqay inga qornay idinka nin la dirsaday waxaa la yidhi ninka dirsadaa ka roon annagaa in dirsannay inaad noo shaqaysaan annagaa inka roon marka waxaan leennahay annagii in shaqaalaysiinna daraaddeed waxaan amar ku bixinaynaa sida ugu degdegta badan in maaragtay ninka annaga madaxda ahaa la soo saaro dawladda ay ku keento waxaan u baahannahay sida ugu degdegta badan dawladda inaysan tillaabo ay qaaddo dawladda la dooranayo wixii dawladda meeshii saaray kursiga saaray oo kuri u riday anagaan ayna waddo u istaagno layn u galnay marka maanta dan inay anaga nagu ciyaaraan madaxda annaga anagaan soo dooran ninka asaga waa nin dhowr iyo toban kunoo qof ay soo dooratay waaye maanta markuu asaga xiriy ama asaga afduubtay meel lagu sheegan aan la aqaanin annagoo maaragta afkii shacabka ku hadlayno afkii dadweynaha ku hadlayno waxaan leenahay ninka madaxweynaha ee william samoy ruto annagaa kusoo doorno shaqo kaa qorno meesha iidaa ku geynay waxaan kuu geyna waxay ahayd inaad dalka aad hogaamiso magacayga waa maamaaladan waxaan cambaaraynaynaa wiilka m c ega oo lagala baxay nairobi dhexdeeda arrinta iyada deela aad baan u cambaaraynaynaa arrintaas waan aad baanna ugu xunnahay maaragtay dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa haas ahaan madaxweynaha iyo wiilashayna soomaalida oo madaxda oo dhammaala waxaan ka codsanaynaa sida uga degdeg badan wiilkaas inay dabagal ku sameeyaan sida uga degdegta badan aad iyo aad baan ugu xanuunsannahay arrintaas aad baan ugu xunnahay maaragtay madaxweynaha sheekadaan noo ballanqaaday koow waxay ahayd wiilashaan lala babaxay dadkaan la waynaa inaynay jiri doonin haddana sheekada way socotaa aad baan ugu xunnahay madaxweynaha waxaan ka baryaynaa inuu arrinta iyada meel naga soo saaro sida uga degdegta badan oo maaragtay ummadda murugta ay hays ka nasanna wiilkeenna waxaan rabnaa sida ugu dhaqsada badan inay noogu soo daayaan hadduu dembi leeyahayna ha keeneena maxkamadda qofkii dembi gale maxkamaddaa la keenaa maoga meelaha in lagu qarqariyo waa qalad marka madaxweynaha dalka kenya william ruto waxaan ka baryaynaa inuu wiilkaas noola soo daaya oo maxkamadda la keeno in la helaa wiilkaayna rabnaa waayo murug ayaana haysa wiil ayaa naga maqan qofkiias qof ka maqan yahayna asagaa murugtiisa ilaahay ayaa og wiilkaa noola soo daaya anigoo anoo ah nasteexa maxamed axmed ku nool magaalada bambaaso shacabka kenya haddaan nahay waxaan codsanaynaa yuusuf in meel noolaga sheego meesha uu jiro noola sheego hadduu dhintana meydkiisa nala tuso hadduu nool yahayna si aan ugu faraxna sida ugu dhaqsada badan nala tuso dowladda waxaan ka codsanaynaa ari ma nihin bila'aadan ayaan nahay xaquuq ayaan dalka ku leenahay ina sida arig ayaan nala merimaraysanin diyaar uma nihin ina sida arigina la merimarayso oo mid mid noola baxa waxaan ka codsanayaa madaxda soomaalida ina dhibkan yay ka dhiidhiyaan ay u istaagaan anigoo joogo magaalada bambaasa oo lidhaha fahmo annaga waxaan u baahannahay cadaaladaan rabnaa cadaalad ma arkahayna cadaalad afar beri ayuu maqan yahay dil iyo nolol wax aan ku hayna ma laha qofka hadduu dembi gala maxkamadaa la keenaa qofkii maxkamad lama keeni haaya noolama sheegaya meeshuu jiro fadlan ra'iiskeenna sharafta le waxaan ka codsanaynaa inuu walaalkayn meeshuu jiro uu noo soo sheego oo noola sheega imbiyaashii dadkaan soo doorannay walaalahayn waa inay wiilka dabagal ku suubiyaan waa inay socdaan nin xun intaasoo kun oo qof ma soo dooranayso ninkaanayto intaasoo qofaa soo dooratay hadduu xun yahay oo qof xun u oo dowladda kenya wax uu dhimaa intaasoo qof ma dooran laheen annagaa doorannay hadda koley wiilka annaga uu naga maqan yahay ra'iiskeenna sharaftale waxaan ka codsanaynaa wiilkaasayto in meel noolaga soo sheego dil iyo noolol hadduu wax dembi uu galayn maxkamadda la soo saara sida ugu dhaqsaha badan